wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha jubbaland mudane axmed xuseen barake ayaa kulan afurwadareeda u qabtay qaar ka mida mas-uuliyiinta jubbaland howlwadeenada wasaaradda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan oo ahaa mid si wada jir ah ay goobjoog ugu wada afureen casuumanayaasha ayuu wasiirka oga gol lahaa in ay si furan isku xog waraystaan madaxda dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee kulanka kasoo qayb gashay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin kulanka iyagoona uga mahadceliyey wasiirka wasaaradda dhammaan madaxda wasaaradda afurkan wanaagsan ee ay noo sameeyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii waa shaqo aad u wanaagsan marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa haddii aan nahay shaqaalaha iyo maaragtay wasaaradda iyo howlwadeenadeeda aad iyo aad baan arrinta ayada ayaan ugu faraxsannahay waxaad celinaya allah subxaanahu watacaala si qurux badan afurkan inoogu qabtay een waxaana sidoo kale aan u mahad celinayaa guddoomiyaha degmada kismaayo oo mas- sharaf inoogu ahaa maanta marti een afur wadareedka ee qabatay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha isku dubihii iyo iyo isku wadaduubkii iyo agaasimkii ee wasaaradda tamartana iyadana aad baa ugu mahad celinaya ay dhalintii quruxda badneed ee inay howshaani aad u qurux badnaato ka shaqeeyey waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa wasiirkeena axmed xuseen baraki een oo aad iskugu xilqaamay isku keenista iyo een isdhexgalka dhalinyarada een aan shaqo wadaagga wadanahay wuxuu ahaa kulan aad u qurux badan aanu ku faraxsannahay in marar badanna uu soo laalaabto guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo kulanka afurwadaraadka ka qayb galay ayaa dhankiisa u mahadceliyey wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha jubbaland afurwadareedka isdhexgalka bulshada dadkii oo maanta dha soomanaa la isku yimi ilaahay hoo dartii u soomanaa haddana farxad loo wada afuray waa wasiir waa kaa mahad celinaynaa waa wasiirkii koowaad oo waxaa tahay ee jubbaland ka sameeya dabcan ee, dad badanna waa samayn doonaan annagu intaanoo dad boqol iyo xoogaa qof ee meel ku afurto oo maanta ilaahay dartii u soomanayd runtii waa arrin aad ku- ee, ee, ku dayasho mudan waa kaaga mahad celinaa waa fafkaas macaan wasaaraddu samaysay annaguna waa samayn doonnaa haddii alla idmo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha jubbaland mudane axmed xuseen baraki ayaa dhankiisa sheegay ujeedka ay u qabteen kulanka inuu yahay isdhexgalka shaqaalaha wasaaradda iyo guud ahaan bulshada afurwadareedkan ayaa ah mid sannadle ah oo loo qabto shaqaalaha wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha jubbaland kaasoo looga gol leeyahay isdhexgalka shaqaalaha Een, uh, afur wanaagsan ramadaan mubaarak Een, uh, waxaan uh, idinku soo dhowaynaynaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha oo caawa halkan ku samaysay afur wadareed oo weliba aan oga dan lahayn isdhexgalka shaqaalaha wasaaradda oo muddana soo soomanaa inay hal habeen ku wada afuraan si farxad leh hal meeloo bannaan ay ku wada afuraan waxaynu insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ramadaanku inuu si khayr leh noogu dhammaado